taantaansiga qaawan oo maamulka somalilan uu ku samaynayo gobolka sanaag haylaan iyo sanaag marka waxaan u sheegaya dadweynaha aanu dariska nahay oo somalilan maanta looma baana dhiig soomaaliyeed in la daadiyo ama dhiig maaragtay puntland iyo somalilan ka dhexeeya la soo abaabulo dadweynaha reer puntland wixii daandaansiya oo xuduudaheeda ah dhinac kasta ahaatee nabad ka qaadan mayaanay ciidamada puntland iyo dadweynaheeda wada jirana waxaan leeyahay dadka xaq waxay u leeyihin dhulkooda inay difaacdaan wixii markaa daandaansi wada iyo faragelin wada annagu haddaanay puntland faragelin ma wadno cidna ma daandaansanayno dadka darasuraag inaanu kula noolaana ayaan jecelnahay laakiin cid kasta oo annaga nagu soo xadgudubtaa oo puntland ku soo xadgudubtaa horeyna ugama faa'iidin haddana ka faa'iidi mayso marka caalamka iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cid walba deegaankay leedahay iyo meeshay degan tahay ummadda inay ku nabadgeliso oo maamul wanaag iyo maarata daris wanaag loo wada noolaado inta ummad soomaaliyeed qadiyad soomaaliyeed ay ka midaysan tahay isugu imaanayso laakiin in la isriixo oo maanta xilligaas iyadoo lix iyo labaatan sano ummadda soomaaliyeed burbur iyo dagaal ku jidhay ninka maanta ku fakaraya inuu dad dhul uu degan yahay qabsado isagoo horey wax ugu maqnaayeenoo wixii ku maqnaaaan dib looga raadin in isla daandaansi kale la keeno waxaas wax suurtagelayana maaha wax dhici doonana ma aha wax laga yeelayana ma aha marka arrintaas aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa ka socotaa gobolka ilaan iyo gobolka sanaag